بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii kashfu shubahaad oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheikh moxamed bin saalix al cuthaymiin waxaan soo gaarnay hadalkii uu shiikhu yidhi وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا وهذا التوحيد توحيد كانونا هو معنى قولك لا إله إلا الله هذا كأد ليه لا إله إلا هو معنيه سواء وحق لو عبد مجره الله ما أوقيه فإن الإله عندهم ما هي الإله ومعبودك موقتها مشركين تاس يا عرب تاس وحيقوا يقانين هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور ومت كمارة اللي هو قصده عرمهان سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أما وحاس ماركتي لو قصدايو عبادة وحلقة سينايو oo la tuugayo ama wax loo nadraayo oo le waa noo shafeecaayan ama ha noqdaan malag ama nebi ama weli ama geed ama qabri ama jinni lam yuriduu iyagu uma jeedin ana alilaaha kan ilaaha huwa inuu yahay alkhaaliqu alraasiqu almudabiru kan wax abuura wax arsuqa wax maamula saa kama aanay wadin fainahum yaclamuuna ana dalika lilahi waxdahu way garanayeen abuuritaanka iyo arsuqaadda iyo maamulka intuba alle in maaragtay ay u sugnaadeen kamaa qadamtu lakum sidaan hore kugu soo sheegay wainamaa yacnuuna bililaah ilaah waxay ula jeedaan maa yacni lmushrikuuna bi zamaanina bilafdi asayid waxa nimanka mushrikiinta ahi ay maanta ula jeedaan asayid markay yidhahdaan asayidku marka waxay ka wadaan kii muctaqadka ahaa ee wax laga ictiqaadsanaa marna sir baa la leeyahay oo macnaha welini baa lagu sheegayaa marka ilaah marka macnihiisu waa maxay iyaga agtooda waa weli maaragtay sir ku jirto marka qaarkood faqiir waa la leeyahay sheekhaa la leeyahay caamadu marka sayid ay ku magacaabaan waxay u maleeyaan in alle makhluuqaadka maarata kuwooda waa wanaagsan ay mansilo gaara alle agtiisa ka yeelanayaan keensanaysa in alle uu raalli ka yahay in ayagii la caabudo oo la rajeeyo oo wax la weydiisto oo laga dhigto kuwo alle iyo dadka u dhexeeya marka kuwa mushrikiintu ay sheeganayaan maanta inay yihiin kuwa alle iyo ayaga u dhexeeya waa kuwa dadka hore ay ku magacaabi jireen ilaah marka waasitadaasu ilaah yay u ahayd ayaga marka laakiin tawxiidkii markii alla uu maaragtay nagu waajibiyey ee rasuulkeena sal sl la soo diray micnihiisu waa maxay laa ilaha illa allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye wasaa'iqii iyo waxaas dhexda ku jiro o dhan baa meesha laga saaraya marka ilah waxay ula jeedeen waxa mushrikiintu ay zamankan ula jeedaan asayid faataahum nabiyu sala alla ly slam rasuulka alla sal slam yaa u yimid yadcuuhum ilaa kelimati tawxiid isagoo ugu yeeraya kelimada tawxiidka wahiya laa ilaha illa allah waa kelimadii laa ilaha illa allah walmuraadu min hadi alkelima kelimadan waxaa loola jeedaa macnaha macnihii baa laga rabaa kelimadan in la isaga dhawaaqo laa mujaradu lafdiha in la isaga dhawaaqo keliya maaha waxa laga doonayo waalkufaaru aljuhaalu gaaladii jaahiliinta ahayd yaclamuuna way garanayaan ana muraada anabiyi sal lla ly slam bi hadi alkelimati in rasuulku sal ly slam muraadkii uu ka lahaa kelimadan huwa ifraad ullahi bitacaluqi waa in maaragtay alle lagu keli yeelo maaragtay qalbigii lagu xiraayay alle waalkufru bimaa yucbadu min duunihi in loola jeedo tawxiidkan in lagu gaaloobo wixii la ictiqaadsanaa alle sokadiis tacalluqa noocaas oo kale ah in lagu gaaloobo walbaraa'atu minhu lagana beri noqdo cibaadadaas fa innahu lamaa qaala lahum markuu maaragtay rasuulku ku yidhi sal lla ly slama quluu laa ilaaha illa allah tawxiidsada oo laa ilaha illa llah dhaha kelimadda islaamka kusoo gelayseen qaaluu waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidaa macbuudaadkii miyuu wuxuu ka dhigay mid keliya marka alle inuu keligii wax abuuray oo wax maamulo oo wax arsuqo way ogol yihiin laakiinse cibaadada alle keliya iska leh yay diidan yihiin marka macbuudaadkii wuxuu ka dhigay maaragtay mid keliya ina hada la shayun xujaab waa wax lala yaabay yidhaahdeen faidaa carafta marka haddii aad garato ana juhaala alkufaari gaaladii jaahiliinta ahayd yacrifuuna daalika inay arrinkaa garanayeen falcajabu waxaa wax aada loola yaabo ah minman yaddacii qof sheeganaya alislaam islaamkii wahuwa laa yacrifu aan garanaynin min tafsiiri hadi lkelimati kelimada tawxiidka tafsiirkeeda aan ka garanaynin maa carafa juhaalu lkufaari gaaladii jaahiliintaha waxay ka garteen bal yadunnu wuxuu u malaynayaa ana daalika waxaa layska rabaa huwa atalafudu bixuruufiha laa ilaha illa lahu keliya in isaga dhawaaqdo min gayri ictiqaadi alqalbi lishayin min almacaanii iyadoo qalbigii macaanidii saxda ahayd oo ahayd in cibaadadii aan wax laga siinin duulal kale oo laga anfiyo in cibaadadii ay wax ku leeyihin duulalka kale alla keliya in cibaadadii uu xaqu leeyahay iyadoo marka qalbigoodu aanu maaragtay macaanidii kelmaddaas aanu waxba ka ictiqaadinin ay maaragtay u maleeyaan in arrinka uu ku filaya intaas ku dhawaaqaas keliya uu ku filaya u maleeyaan waalxaadiqu minhum kuwada dhugta lehna yadunnu wuxuu malaynaya ana macnaha macnaha kelimada tawxiidku inay tahay laa yakhluqu walaa yarzuqu walaa yudabiru alamra ila allah wax ma abuuro waxna ma arsuqo waxna ma maamulo allah ma ogiye dad badanoo maanta waxaad arkaysaa tawxiidkan sharxaynaa ku dhahaayo sidaas ku sharxaaya waana jaahilnimo falaa khayra buu leeyahy marka shiikhu khayr kuma jiro fii rajulin qof juhaalulkufaari aclamu minhu bimacnaa laa ilaaha illa allah gaaladii jaahiliinta ahayd ay kaga cilmi badan yihiin tawxiidku wax uu keensanaayo oo ah in cibaadada alle lagu gaar yeelo idaa carafta maa qultu laka haddii aad garata buu leeyahy shiikhu wixii aan kuu sheegay macrifata qalbin macrifa qalbiga gaarta wa carafta shirka billaahi oo aad markaa garato cibaadada alle in duulal kale la wadaajiyo macnaheeda alladii qaala allahu fiihi alla uu maaragtay sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi inaanu dhaafaynin alleh in cibaadadiis wax kale lala wadaajiyo oo carafta marka aad garato diin allahi aladii bacata bihi rusula diinkii lala soo diray rususha alleh min awalihim ilaa aakhirihim koodii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey alladii laa yaqbalu min axadin siwaahu alla aanu qofka wax kale ka aqbalaynin aan tawxiidkaas ahayn oo carafta aad garato maa asbaxa ghaalibu nnaasi fiihi waxa marka dadka badankoodu maanta ay ku sugan yihiin oo ah min aljahli bi haadaa macnihii saxdaayo tawxiidka inaanay garanaynin afaadaka faa'idatayni taasi laba faa'iiday kuu faa'iidaynaysaa aluulaa tan koowaad maxay tahay alfaraxu bifadli illahi wa biraxmatihi in lagu farxo fadliga alleh dhaqaalka alleh iyo naxariistiisi kama qaala tacaala sida alle uu yidhi qul bifadli illaahi waxaad ku tiraahdaa fadliga alleh oo lagu fasiray islaamkii abu saciidin alkhudrin wuxuu ku fasiray fadligii qur-aankuu ku fasiray wa biraxmatihi iyo qur-aankii ibnu cabbaas iyo hilaal ibnu yasaaf iyo qataada iyo xasan yaa sidaa ku fasiray oo fadlullaahina waxay ku fasireen islaam raxmatihiina waxay ku fasireen qur-aanay ku fasireen fabidaalika kaas falyafraxuu ha ku farxaan huwa khayrun kaasaa ka khayr badan mimaa yajmacuuna wax ay aruursanayaan oo ah adduunyada maaragtay xoolaheedii marka waxay ku faa'idaynaysaa faa'idada koowaad waa maxay inaad ku faraxdo maaragtay fadliga alle iyo naxariistiisi wa afaadaka aydan faa'idada labaad marka maxay tahay oo ay kuu faa'idaynayso alkhawf alcadiima cabsi aada u weyn fa innaka idaa carafta adigu haddii aad garato ana alinsaana yakfuru bikelimatin yukhrijuha min lisaanihi inuu qofku ku gaaloobo oo diinkaba uga baxo kelimad carabkiisa ka soo baxaysa waqad yaquuluhaa waxaana dhici karta inuu ku hadlo huwa jaahilun isagoon waxba ka garanaynin falaa yucduru biljahli oo markaa jahligii aan loogu cudur daaraynin meeshaa sheekh ibnu uthaymiin wuxuu ka leeyahay u malayn maayuu leeyahay sheekh maxamed abdulwahaab inaanu ictiqaadsanayn in maaragtay mararka qaarkood jaahilnimo qofka loogu cudur daari karo ilaa hata qofki inuu isagoo wax baran kara uu wax baran waayo moogiye xaqi buu maqlaaya mararka qaarkood dhegba jalaq u siin maayo waxna baran maayo kaasoo kale marka ma cudurdaar maluu leeyahy shiikhu anuu marka maxaan ugu malaynayn buu leeyahy shiikhu in maaragtay shmaxa abdulwahaab aanu maaragtay ra'yi ra'yinaynin oo ra'yigiis uusan ahayn inaanu arkaynin yani in lagu cudur daaro dadkii jahli maxaa taasi ku bixinayuu leeyahy shiikhu lianna lahu kalaaman aakhara buu leeyahy hadal kaluu leeyahy shiikhu oo yadullu cala alcudri biljahli tusinaya inuu dadkii jaahilnimada uu cudur daarayo mar baa la weydiiyey sheekh maxamed abdilwahaab waxaa la yidhi oo kaale dadka aduu maxaad kula diraraysaa oo aada maaragtay gaalnimo uga xukumaysaa markaasuu wuxuu ku jawaabay arkaantii islaamkaee shanta ahayd baan kula dirirayaa isagu marka isagu shiikhu dowladda ma aanu ahayn isaguyo ee laakiin rag kalea dowladda haayey oo isagu hoos tegaayay marka wuxuu yidhi arkaanta islaamkae shanta yaan kula dagaalanaa buu yidhi oo tawxiidku ugu horreeyo kadibna arkaantii afarta ahayd afarta rukni afarta tiir ee islaamka waa salaadii soonkii zakadii xajkii ma ogtahay hadduu qofku qiro oo uu maarata wehsi wehsiyi uga tago aban kula dagaalana qofkii waa ku gaaloobaa ka tegidu ka dega dhiimayna buu leeyahay culummadu way isku khilaafeen qofkii maaragtay ka taga arkaantaas si wehsiya uga taga isagoon dafirsanayn way isku khilaafeen annaguna dadku waxaan ku gaalnimo xukminaa buu leeyahay waxay culummadu isku waafaqsan yihiin oo ah tawxiidkaa keliya waxaan kaloo qofkii maaragtay gaalnimo ku xukumaynaa marka aan diinta u sheegno ow kadib intuu wixii garto oo barto haddana iska inkiro ilaa aakhir kalaamihi hadal dheer buu marka ka soo naqliyey oo ay ka mid tahay dadka qaarkood in ay maaragtay dadkii ay isla deganaayeen shirkigii ku raacayaan waxay dhici karto inuu dhinaca kale ka soo jeesto oo ahlu tawxiidkii uu la dagaalamaayo shiikhu marka wuxuu leey maxamed abdilwahaab hadday yidhahdaan soonka ka teg ka tegi maayo haweentii aabbaha maaragtay qabi jiray guursa haddii leena guursan maayo laakiin ahlu tawxiidka la dagaalam hadii la yidhaahdo wuu la dagaalamayaa buu leeyahay oo marka macnaha yani isaga laftiisa wuxuu muujisanayaa inuu tawxiidka kasoo horjeedo wuxuu ku khatimay marka hadalkiisii sheekh maxamed abdilwahaab waa hadalkii dheeraa oo sheekh ibnu cuthaymiin kasoo naqliyey mogta oo muujinaya inuu jahli uu cudur daarayo dadki beenta iyo maaragtay brobagandadu waxay taha buu leeyahay inay leeyihiin in annagu si duuduuba dadkii gaalnimo uga xukuminayno oo aan leenahay meesha aan deganah noogu yimaadaan isagoo qofkii diinkiisa muujisan karo oo aan sidoo kale waa gaal leenahay qofkii maaragtay dadka annagu gaalnimo aan ku xukmino aan ku xukminin ama maaragtay aan dagaalkii ka qayb gelin wax noocaas oo kalea waa been buu leeyahay ay dadka diinkii alleh uga sii jeedinayaan sheikhu marka wuxuu leeyahay war haddaananba annagu gaalnimo ku xukminaynin qofkii sanamkii cabdulqaadir maaragtay loo dhisay macnaha un qabrigiisi la taagay uu ka wadaaye kii caabudaya hadaanan gaalnimo ku xukminaynin wasanam aladii calaa qabri axmed albadawi sanamkii maaragtay dul saarnaa axmed albadawi waa nin isagana masar lagu caabudo waa mataarihima maxaan marka gaalnimo uga xukmin weyne waa liajli jahlihim jaahilnimadooda darteed wacadami man yunabihum iyo maaragtay inaanay meeshii joogin dad ku baraarujiyey khaladkaas fa kayfa nukafiru marka maadaama aanan kuwaa gaalnimo ku xukminaynin fa kayfa nukafiru man lam yushrik billaahi sideen maaragtay gaalnimo uga xukminaynaa qof aan mushrig ahayn idaa lam yuhaajir ilaynaa aw lam yukafir wayuqaatil haddaanu maarata annagana soo aadin uuna dhulkeenni maaragtay u soo haajirin ama aanu gaalnimo dadkii ku xukumin anagu maalan takfiirinaynay ama aan la dagaalamayn aan la dagaalamayn see waxaas aan maaragtay waxaas wax jira maa huleya sheekhu ma takfiirinayno dadka marka anagu marka dulalka aan awal kasoo sheekaynay buu leeyay waxaan u takfiirinayno waa dad alle iyo rasuulka hor yimid buu leeyahy sheekh cuthaymiin marka wuxuu leeyahay tatima yani isku khilaafka la isku khilaafayo jaahilnimo ma laysugu cudur daari karaa waxay ka mid tahay buu ku leeyahay waxyaabaha fiqiga wala isku khilaafo oo kale marka qaarkoodna waxba iska noqdaanba wuxuu khilaafku wuxuu noqonayaa wax iska lafdi ah oo qof mucayana yaa maaragtay la isku qabsanayaa waxa lagu xukumaayo iyadoo mabdi la isku waafaqsan yahay waxaa la isku waafaqsan yahay waxaan lagu hadlay ama la sameeyey inay gaalnimo yihiin ama waxaan laga tegay ay gaalnimo tahay laakiinse qofkan mucayanka ah ma ku rumoobaya xukunkii oo gaalnimadii ma lagu xukumaya oo ma waxaa la leeyahay sababtii gaalnimada loogu xukumanayana meesha way joogtaa wax maanic oo ka reebaana ma jiraan miyaa laleeyahay mase waxaa laleeyahay war maya kuma dabaqmayso ninkan wax uu ku hadlaayo gaalnimo ha ahaadaan wax uu samaynayo gaalnimo ha ahaadaan laakiinse asbaabihii iyo shuruudihii yaa qaar meesha ka maqan yihiin ama wax ka manciyaa meesha yaalla oo marka jahli iyo ta'wiil iyo waxbaa jira shiikhu marka wuxuu leeyahy ibnu cuthaymiin wixii lagu gaaloobayay in jaahil laga noqdo waa laba nooc buu leeyahay kan koowaad waa maxay arrinkaas wuxuu ka dhacayaa qof maarata aan diinkaba soo gelinba oo diimo kale matalan haysta maskaxiisa kuma soo dhacayso in maarata diin kaleo waxuu isagu ku taagan yahay khilaafsan uu jiro maskaxiisa kuma soo dhacayso adduunyada qofka marka maxaa lagu xukumayaa de axkaamta gaalada lagu xukumayaa laakiin hadduusaba xaqi maqlin waxaan leenaha wuu yidhi aakhiro maaragtay arrinkiisu allu u yaallaa waana la imtixaani doonaa sida raajixa uu leeyahy sheikhu marka qofka maxaanu leenaha axkaamta kufriga yaa ku dareersanaysa de sababtu waa diinba ma soo gelinba qofkaasi oo islaam aan ahay mabaleba marka xukunka muslimiinta in la siiya maaha marka axaadiis baa kusoo arortuu leeyahy in aakhira la imtixaanaayo saasaan u dooranay buu leeyahy hadalkaas nooca labaad marka waa maxay oo dadkii maaragtay wixii lagu gaaloobaya ka jaahilka ah waa qof muslin ah laakiinse waxaas lagu gaaloobayo isaga noolaaba maskaxiisana kuma soo dhicin waxaas inay islaamka khilaafsan yihiin lagumana baraarujin axkaamta islaamkaa ku dareersanaysa ninkaas wuu leeyahay daahir ahaan laakiinse aakhiro amarkiisa alle ayuu u sugnaaday wuu leeyahay kitaabkiyaa taas ku tusinaya wuu leeyahay muxuu soo daliilsaday marka shiikhu wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula annagu ma nihin kuwa wax cadaaba ilaa aan rasuul ka soo dirno aayad kalena wuu sheegay sunnadiina maxaa ka mid ah waladii nafsu muxamedin biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadi ummati waxaan ku dhaartay midka aniga nafteyda gacantiisa ku jirtee ima maqlo qof ka mida ummaddan waxaa laga wadaa ummaddii dacwada waa dadkii macnaha xaqa looga yeerayo waay yahuudiyun walaa nasraaniyuun ama qofkaasi yahuudi ha noqdo ama maaragtay nasraani ha noqdee suma yamuuta kadibna dhinta walam yu'min biladii ursiltu bihi oo aan rumaynin isagoon rumaynin buu dhimanayaa wixii aniga layla soo diray ilaa kaana min asxaabi innaar wuxuu ka mid noqdaa dadka asxaabu naarka ah ahlu naarkii buu ka mid noqdaa sida saxiix muslim ku jirta ibnu qudaama wuxuu leeyahay fain kaana minman laa yacrifu alwujuuba qofkii haddaanu garanaynba waxaan ay waajib ku yihiin ka xadiis alislaami qof mar dhow soo islaamoo kale waaye qof hee mar dhow soo islaamoo kale waaye wannaashii bigayri daari islaam ama wuxuuba ku korayba meelaan dhulka islaamka ahayn aw baadiyatin baciidatin can ilamsaari ama baadiyo maarata magaalooyin ka fog buu ku koray waa ahlilcilmi iyo meelihii culamada ay joogtay lam yuxkam bikufrihi qofkii markaa wax macluum min addiini bidaruura inkiraaya oo xaaladiisun ay sidaa tahay oo islaamnimadiisu cusub tahay ama maarata dhul kale ku korayo maarata muslimiinta aan la dhex maarata la korin ama baadiye maaratay magaalooyinkii iyo meesha culamada joogeen ka fog ku noolaa qofkaas gaalnimo kuma xukminayna wuu leeyahay nusuus kaleo culamada ay leedana wuu soo naqliyay shiikhu marka in lagu degdego ma aha dadka juhaasha in gaalnimo lagu xukmiyo waxay kaaga baahan yihiin inaad waxbarto wax u sheegto waqad yaquuluha kelimaddii marka lagu gaaloobayay yuu qofku ku hadli karaa wahuwa yadunnu asagoo malaynaaya annaha tuqaribuhu ila allah inay alle u dhoweynaysaba kamaa danna alkufaaru sida gaaladii ay u maleeyeen oo kale khusuusan kumaba sii jirto in alhamaka allaahu haddii alle kugu ilhaamiyo maa qasa can qowmi muusaa wixii alla uu ka sheegay nebiyullaahi muusaa calayhi salaam qowmkiisii maca salaaxihim iyagoo weliba dad fiican ahaa wa cilmihim aqoonna lahaa annahum aygu atowhu inay u yimaadeen qaa'iliina iyagoo leh ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha iyagoo leh macbuud noo samee sida nimankan hadda aan u nimid ay macbuudyaal ayagu u leeyihiin faxiina idin markaas yaa yacdumu khawfuka adiga cabsidaadu ay badanaysaa wa xirsuka iyo dadaalkaadu calaa maa yukhallisuka min hada wa amhaalihi waxaas lagu gaaloobayo wixii maaragtay kaa badbaadin lahaa inaad ku dadaasho yaa xoogaysanaysa buu leeyahay waclam ogow buu leeyahay ana allaha subxaanahu min xikmatihi lam yabcatd nabiyan bihada tawxiidi ilaa jacala lahu acdaa'an waxaad ogaataa buu ku leeyahy in alleh xikmadiisa ay ka mid tahay inaanu nebi nebiyada ka mid a aanu tawxiidkan la soo saarin ilaa jacala lahu acdaa'an wuxuu u sameeyey alleh niman cadow ee isaga u ah kamaa qaala tacaala sida alla u yidhi wakadaalika sidaasaan jacalnaa likulli nebiyin nebi walba anugu yeelnay caduwan cadow shayaadiina alinsi waaljinni kuwa maaragtay insigii kuwa madax adag ahaa iyo shayaadiintii jinniga yuuxii bacduhum ilaa bacdin qaarkooda qaarka kale wax isu waswaasiya oo waxay isu qurxiyaan waxaa baatilkaa ee ay maaragtay isugu yeerayaan hadalladii bay qurxinayaan oo markaasaa dadkii waxmagaratada ahaa ay ku dagmaayaan oo xaqii yaa dhici karta in baatil loo tusiyo baatilkiina xaq loo tusiyaa dhici qarta inta warka loo qorqurxiyo marka qaarkood baa qaarka kale isu waswaasinaya zukhruf alqowli hadalkii la qurqurxiyey oo dusha laga qurqurxiyey huruuran si ay u kediyaan marka aayaddan waxaa ku jirta sabarsiin la sabar siinayo rasuulka sal alla ly slam marka haddii lagu khilaafay oo tawxiidkii lagu khilaafay ha la yaabin baa la leeyahay saasaa maaragtay arrinku u ahaan jiro ambiyada ilaahayba cadow maarata ay u lahaan jireen shiikhu wuxuu leeyahay waqad yakuunu liacdaa'i tawxiidi culuumun kathiira dadkii tawxiidka cadowga u ahaa waxaa dhici karta inay maaragtay aqoon badan leeyihiin oo kutubun kutubo ay alifeen wa xujajun xujooyin ay soo daliilsanayaan inay saxtaa marka shardi maaha kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi falama jaa'athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilmi markii rusushoodii ay ula timid mucjizooyin cadcad ay farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxay ku farxeen wixii ay haysteen oo aqoon ah ee ka hor imaanayay wixii rusushu ay ula yimaadeen ayagiiaa marka isfaaninaya waxay leeyihiin naxnu aclamu min arusuli walan nucadaba annagaaba rusushaan ka aqoon badan mana la cadaabayo aqoonaan leenaha annaga ay leeyihiin waxaaqa bihim waxaa ku soo degay oo maarata hareereeyey maa kaanuu bihi yastahzi'uuna waxay ku jeesjeesaayeen oy lahaayeen cadaabkii hanaloo soo dedejiyo hadduuba cadaab jiraba jeesjeesay ka wadaan marka waa la dabar gooyey marka idaa carafta daalika kaa haddii aad garato wa carafta sidoo kale aad garato ana ariiqa ila allahi in jidka alle loo maraayey laabudda lahu min acdaa qaacidiina calayhi inay lama huraan tahay in la arko oo lala kulmo kuwa cadow ah oo jidkii dul fadhiya ahli fasaaxatin wa cilmin oo aftahannimo iyo aqoon iyo wa xujaj u saaxiiba in maaragta markasta la arkaayo bal waajibu calayka waxaa waajib kugu ah an tacallama inaad ka barato min diin illaahi diinkii alleh maa yasiiru silaaxan laka wax kuu noqda hub aad ku dagaalanto tuqaatilu bihi haaulaai shayaatiina oo aad kula dagaalamayso kuwaas shayaatiinta ah ee jidka kuu taagan aladiina qaala imaamuhum wa muqadamuhum ee kii ayaga madaxda u ahaa waa ibliis ma og tahay uu yidhi oo ku hadlay lirabbika rabbigaa uu ku yidhi caza wajalla qaala wuxuu yidhi ninkii shaydaanka ahaa oo ibliis ahaa fa bimaa aqwaytanii waxaan ku dhaartay buu leeyahay ibliisa wuxuu leeyahay fa bimaa aqwaytanii dhumintii aad i dhumisay sababteed yaan la aqcudanna lahum waxaan u fadhiisan doonaa siraataka almustaqiima jidka ay toosnaa macnaha si aan u baadiyeeyo waay macnuhu oo marka jidkii islaamka yaan u gelayaa buu leeyahy o u istaagayaa uma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim can aymaanihim can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriina dhinac walbaan uga imaanayo leeyahay hortooda iyo gadaashooda midigtooda iyo bidixdooda kadibna heli maysid badankood inay shaakirin yihiinoo xooggii alla u siiyey iyo xubnahoodii iyo wax alla ugu nicmeeyey inay u adeegsadaan jidkii taacada alleh oy alle ugu dhowaadaan heli maysid buu leeyahy waan ka leexinayaa buu leeyahy marka nicmadii aad u gashay kuwa xusuusanaya maba noqonayaanba oo kugu ammaana walaakin shiikhu wuxuu leeyahay in aqbalta cala allaahi haddii aad alle usoo jeesato oo qalbigaada u jeediso wa asqayta ilaa xujaji illaahi wa bayinaatihi oo aad dhegta u raariciso xujooyinka alleh iyo maaragtay xujooyinka caddaa falaa takhaf ha cabsanin marka xaalkaad uu sidaa yahay walaa taxsan hana tiiraanyoonin ina kayda shaytaani kaana daciifa shaytaanka dhagartiisu waa mid taag daran waalcaamiyu min almuwaxidiina yaglibu alfan min culamaa'i haaulaai almushrikiina qofka caamiga ah ee muwaxidka ah ee culammada maaragtay ag fadhiistay ka faa'iideystay kun culammadii mushrikiinta yuu maarata ka guulaystaa waa xujooyin badan buu ila ka maqla ahlulxaqi moogtahay kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi wa ina jundanaa lahum alghaalibuun annaga ciidankeennu waa kuwii guulaysta fa jundullaahi jundiga alleh hum alghaalibuuna iyagaa guulaysanaya bilxujati wallisaani marka maaragtay la doodaayo oo xujo lala imaanayo carabka iyagaa ku guulaysanaya kamaa annahum alghaalibuuna bisayfi wassinaani sida ay hubkaba ugu guulaystaan marka maaragtay alla uu idmo in dowlad xoogle ay helaan wa inama alkhawfu cala almuwaxid aladii yasluku طariiqa walaysa macahu silaax waxaase loo baqaa qofkii muwaxidka ahaa oo jidkii baan maraayaa leh haddana aan hub haysanin macnaha cilmi ma baranin waayo macnuhu waqad mana allahu calayna bikitaabihi alle wuxuu nagu galladaystay kitaabkiisii alladii jacalahu tibyaanan likulli shayin ee uu ka dhigay mid wax walba caddaynaya wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiina iyo hanuun iyo naxariis iyo bishaaro muslimiinta bishaaro u ah falaa ya'tii saaxibu baatilin bixujatin ilaa wa fi lqur'aani maa yanquduhaa wa yubayinu butlaanahaa qof ahlu baatiluhu xujo ma keensado ilaa hadduu keensado qur-aankii waxaad ka helaysaa wax burinaya xujadaas wa yubayinu butlaanahaa inay baatil tahana caddaynaya kamaa qaala tacaala sida alluu yidhi walaa ya'tuunaka bimathalin iyagu lama yimaadaan tilmaan hadal ah oo ay maaragtay xaqa uga hor imaanayaan oo ay diinkaadii maaragtay rabaan inay ku buriyaan ilaa ji'naaka haddiiba jirto taasu adigii waxaan ku siinaa bilxaqi xaqi xaq baan kula nimaadnaa baa laleeyahy oo qur-aanaan kugu soo dejinnaa xaqii kulansaday macaanidiisii iyo sida uu u cad yahay oo aad ku burinayso waxa ay la yimaadeenoo shubhada ah wa axsana tafsiiraa kana maaragtay wanaagsan xagga kala dhigdhigga iyo caddaynta sida ibnu cabaas uu ku fasiray oo tariiq alcawfi uu macnaha ku fasira qaala bacdu lmufasiriina mufasiriinta qaarkooda waxay yidhaahdeen hadihi alaayatu caamatun fii kulli xujatin ya'tii biha ahlu lbaatili ilaa yowmi alqiyaama aayaddan waxaa soo gelayaa bay leeyihiin xujo kasta oo ahlubaatilku ay la yimaadaan ilaa qiyaamaha laga gaaro wabillahi towfiiq